أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo qodobada ugu doorka roon ku dhowaad toban askari oo murtadiina ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax xalay ka dhacay magaalada muqdisho dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa afrikaantaha ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dowladda saliibiyadda kenya ayaa xaqiijisay in sarkaal sare looga dilay weerar mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka kenya xoogga ay ku haysato culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa bogaadiyey filinka cusub ee mu'asasada alkataa'ib kaas oo lagu soo bandhigay weerarkii lagu xasuuqay askarta kufaarta uganda ee ka dhacay magaalada buulamareer bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka jilib tiyeglow iyo ceelbuurha ayaa xalay goob fagaaraha ku daawaday filinka cusub ee mu'asasada alkataa'ib ku soo bandhigtay weerarkii barakaysanaa ee buulamareer askarta dowladda saliibiyadda kenya ayaa si bareer ah magaalada wajeer ugu dilay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa ardada ku dhaqan magaaladaas intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subaxnimo iminkana ku soo dhowaada warkaasi oo faahfaahsan ku dhowaad toban askari oo murtadiina ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxalay ka dhacay magaalada muqdisho iyo dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa afrikaanta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay qarax la beegsaday guri uu xaafadda shiir kole ee degmada hodan ee magaalada muqdisho uu ka deganaa taliyihii hore ee booliiska riddada ee degmadaas murtadka lagu magacaabo cabdifitaax qoslaaye waxaa lagu dilay afar askari waxaana ku dhaawacmay shan kale oo murtadiin ah oo uu ku jiray cabdifitaax qoslaaye oo ahaa taliyihii hore ee booliiska riddada degmada hodan islamarkaana ahaa hadafka qaraxa iyadoona dhaawac ahaan goobta looga qaaday dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee buundada deegaanka berire ee hoostaga degmada afgooye dowladda saliibiyadda kenya ayaa xaqiijisay in sarkaal sare looga dilay weerar mujaahidiinta ay ka fuliyeen gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka kenya xoogga ay kaga haysato soomaaliya warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka maahir maxamed xildhibaan xuseen cabdi bare oo ka tirsan xildhibaanada dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa xaqiijiyey in sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidanka kenya gaar ahaan kuwa loogu yeero homgaad lagu dilay weerar qorshaysan oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen gobolka wajeer ee dhulka n f d xildhibaankan ayaa xaqiijiyey in weerarkaasi ay dowladda saliibiyadda ah ee kenya ku weysay sarkaal muhiim u ahaa uuna dilkiisa ka murugooday madaxweynaha waddankaasi kenya maadaama sida uu sheegay uu sarkaalkan uga aadanaa aag muhiima inta dhimatay ama ninka walaalkeen oo dhintay inta ka dambaysa ama ka hertana iyo kulligeed farhaasiya annaga hadda waxaan inta u imaanayaan sababteenna waxaa waaye inaas ninkan naga annaga naga dhintay oon la laxabanayn oon wax kulli soo xirayn inaan imaadna oon geerida imaan wakhtigaa dhintay hadda dhexdoodana talo badan sida m c a u sheegay ilaa madaxweynaha waa ogyahay ninkaan meeshaan lagu dilay ilaa madaxweynaha waa ogyaha maxaa dhe waxaa militarkan kulli asaga commander in chief og asaga waa markii lagala hadlay subaxda amraa la bixiyay diyaaradahaas meeshaas ha tageen marka in madaxda madaxweynaha ka soo bilaabo wasiirka iyo inta shaqada ku leh m c a-ga annaga kulli sidaasaan ugu laxabanaynaa sidaasaan waxaan isugu soo xirayna midda kale oon inta u imaadna haddana u joogna horta qaybo badanaa lagu joogaa markiis madaxweynaha sidaas taa gabanahana waa naga warqaba asagana waxaan waa la shaqaynaynaa ilaahay gabanayni waa asagana waxaad igu yidhi tacsiyada adigna gaar iga geey warkaiga geey macnahaas hadda nairobi had jiraa eh dhowaan ay ahayd markii ay mujaahidiintu weerar xooggan ku qaadeen deegaanka ogoraale oo hoos taga degmada tarbaja ee gobolka wajeer waxay mujaahidiintu si buuxda ula wareegeen deegaankaas iyagoo halkaas ku dilay askari ka mid ah ciidanka loogu yeero homgaad ee ay tababaratay dowladda siliibiyadda ah ee kenya waxay sidoo kale mujaahidiintu gebi ahaanba burburiyeen shirkaddii safaricom ee ku tiilay deegaankaasi la weeraray dhanka kale wararka ka imaanaya magaalada wajeer oo ka mid ah dhulalka n f d ee ay xooga ku haysato xukuumadda siliibiyadda ah ee nairobi ayaa sheegaya in ciidamada booliska ee dowladdaas ay si bareer ah gudaha magaaladaasi ugu dileen wiil dhallinyaro ah oo wax ka baranayay magaaladaas ilawareedyo ku sugan magaalada wajeer ayaa xaqiijiyey in ciidamada booliska oo isku dayay inay is-hortaagaan dibadbaxyo ka socday wajeer ay toogasho ku dileen wiil dhallinyaro ah oo waddada marayey maanta waxaa ka dhacay qalalaas badan magaalada wajeer wiilka oo ma aragtay ardayga oo lagu dilay booliista ay ku dishay magaalada wajeer waxaan rabaa sidaas oo kalena inaan ma aragtay dadka meesha ku rafaaday oo maalkooda iyo alaabtooda ku dhintay oo reer wajeer ayagana inaan dhaha waxaa dhacday dalka magaaladeena wajeer waxaa ku soo badatay beryahan dambe in ammaan daro maaha in magaalada la xasuuqo waxaa dhacday bil ka hor arrin noocaasaa ka dhacday wajeer haddana maanta taas oo kalea ka dhacday maanta yar form tree ah ayaa la dilay inay ay isticmaalaan risaas caadi ah ay ku gooyaan naf waa qalad askartan caadi iyo dhaqan ka dhigatay inay ummadda reer wajeer laayaan waa mid aan ogolaanaynin ciidamada siliibiyiinta ah ee kenya ayaa muddooyinkii u dambeeyey kordhiyey xasuuqooda ka dhanka ah dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulalka muslimiinta ah ee ay xoogga ku haystaan bil ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale ay ciidamada boolisku qof shacab ah ugu dileen gudaha magaalada wajeer mahsanid maahir culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa bogaadiyey filimka cusub ee mu'asasada alkataa'ib kaas oo lagu soo bandhigay weerarkii lagu xasuuqay askarta kufaarta uganda ee ka dhacay buulamareer warbixinta warkan waxaa inoo haya caliyare warcelinno kala duwan oo gudaha dalka iyo dibaddiisa ayaa laga bixiyey isdaarkii xiisaha bannaa ee shalay ay baahisay mu'asasada alkataa'ib ee lagu soo bandhigay weerarkii lagu gumaaday ciidamada siliibiyiinta uganda ee ka dhacay magaalada buulamareer ee wilaayada shabeellada hoose culimo aqoon-yahano iyo qeybaha bulshada muslimiinta ah ayaa daawaday filimka islamar ahaantana aragtiyo kala duwan ka dhiibtay dadka filimkaasi daawaday kana hadlay waxaa ka mid ah sheekh mukhtaar abuu muslim sheekha ayaa si qoto dheer uga hadlay waxyaabaha sida gaarka usoo jiitay ee filimka uu ku arkay warka aadka ii ta'fiiriyey weliba aan jirkayga la jiracooday waxay tahay mujaahidiinta kelimada ay ku dhawaaqeen waxaasoo dhiba marka la keenay intaan lasoo bandhigin mujaahidiinta diyaargarowgooda iyo qiyaadaadkooda iyo cadowgii sida loo galay intaan la galin mujaahidiinta waxay soo bandhigeen kelimadii qiimaha badnayd sheekh abuu muscab azarqaawi soo ma jeedin kelimada abuu muscab azarqaawi waxay ahayd gabadhii markii cabaadhay wuxuu yidhi labayki waan ku ajiibay buu yidhi yaa ukhtaah walaashaydiyo walabayki yaa ukhtaah walaashay waan ku ajiibay oo weliba labayki ayuha ayatuha alcafiifatu daahira gabadhan dhowrsanay ee daahirada ahay ee muslimada ahay waan ku ajiibay buu yidhi wallaahi baan ku dhaaranayaa buu yidhi lan yahna'a lanaa cayshun nolosh nolol inooma degayso oo nolol raaxale kuma noolaanayno haddaan mujaahidiinta innahay walan yakmida lanaa jufnun indhana iskuma qabanayno inaan seexana nagama sugaysid walan yuqmada lanaa sayfun sayf aan wadanana galka ma gelinayno xataa nathara licirdi kunna cirdigiina iyo kufsiga laydin geystay ilaa aanu idin aargudno wa karaamati kunna iyo karaamadiina iyo sharaftiina ilaa aan idin aargudno marka kelimadaasi aad iyo aad kelimadii bay si fiican u dhaqangeliyaan mujaahidiinta raggii gaaladii ugandhayska ee joogay shabeellada hoose iyo kuwa muqdisho meel kasta joogaan dalka ay ka joogaan kufsigii dhacii boobkii wixii ay samayn jireen oo dhan inay mujaahidiinta u aargudeen sidoo kale sheekh abuu muslim ayaa ka hadlay waxa ay ka dhigan tahay in qiyaadada mujaahidiinta iyo culimmada ay xaadiraan afurinta dagaalka beecatulmowt la galaan ciidanka iyo waxa uu arrinkaas uga dhignaa haliyadii fuliyey weerarkii buulmareer qiyaadaadka iyo culimada ka muuqday filimka waxay u ahaayeen hadaladooda iyo ilaahay hadduu ku roon yahay tawjiihaadkooda waxay u ahaayeen sidii shidaal oo kale waxay u ahaayeen dhiirigelin waxay u ahaayeen macnawiyaadka mid kor u qaadaya ayay u ahaayeen waxa weeyaan kalimaad ka muuqda manhajiyadu ay ka muuqato almanhajiya dadkani waxa isugu yimaadeen hadafkooda iyo haayadooda iyo waxay higsanayaan ayaa ka dhex muuqday kalimaadka waxaa ka muuqday kalimaadka camalka in oday iyo dhalinyaro iyo amiir iyo jeish kulli la wada leeyahay kalimaadka waxaa ka muuqday runtii waxa weeyaan waa waxa dhaqaajiyey oo gaaladii in qolalkoodii godadkooda loogu galo soo ma jeedin waxaad arkaysaa dhiiranaanta mujaahidiinta ka muuqatay kalimaadku ay ka qaadeen ooda dhexdeeda gaal ku jira in gacanta uu la gelayo fiiri mujaahidka wax weeyaan wax suurtagal xabada inay kasoo dhacdo baycatul mawdki la galay bay ka turjumaysaa soo ma jeedin dalaq gacantuu la gelaya soo qabanaya qadaadkuu soo qabanaya isagii macal qorigiisii buu soo qabanaya falilaahi alxamdu walminna arrimahaasi runtii aad iyo aad igu muuqatay ugu dambayntii sheekha ayaa xusay inay bilaabatay fulinta ballamihii lagu galay shirweynihii labaad ee looga areensanayay jihaadka bariga afrika fulinta ballamahaasna uu bilaabay amiirka mujaahidiinta meel lagu kala harayana aysan jirin waxaa kaloo iga muuqday guud ahaan filinka inay ahayd shirkii mu'tamarkii markuu dhammaaday kadib ballantii laysla soo galay oo qiyaadaadkii culimadii zucamaa ulqabaa'il aqoon-yahano dadkii oo dhan ballantii iyo baycadii laysla soo galay inay bilaabatay waxay ahayd bidaayatu xamlatin litha'ri almuslimiina almustadcafiina fulinteediina inuu amiirku bilaabay runtii waxa weeyaan amiirka oo ciidankii la jooga oo labisan oo dagaalkii kala qayb qaaday oo weliba roob raaxa leh ku da-ayay ku maaragtay dogsanayaan istishhaadiyiintii iyo qiyaadaadkii culimmadii ay dhex joogaan taasina waxay ahayd waxyaabaha aadka ii soo jiitay ayay ahayd mahadsanid cali bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka jilib tieglow iyo ceelbuur ayaa xalay goobo fagaaraha ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataa'ib ku soo bandhigtay weerarkii barakaysanaa ee buulamareer warbixinada warkan hainooga hormaro ismaan axmed dhuubow waxaan daawan doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala filimkii buulamareer ama dagaalkii buulamareer oo la wada sugaayay بسم الله الرحمن الرحيم
halkani waa kulanka shareecada ee bartamaha magaalada jilib oo habeenkii xalay lagu daawaday isdaarkii xiisaha badnaa ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaas oo magiciisu ahaa wayashfi suduura qowmin mu'miniin kaas oo lagu soo bandhigay xasuuqii lagala duldhacay siliibiyiintii yuganda ee boqolaalka ahaa kadib weerar xooggan oo ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maamulka islaamiga ah ee degmada jilib oo loogu bartay in dadka muslimiintu ay usoo bandhigaan isdaaraadka ayaa xalay salaadii ceshaha kadib waxa ay fagaaraha ugu soo bandhigeen filimka iyadoona halkaasi ay kasoo qayb galeen boqolaal qeybaha kala duwan ee bulshada oo si weyn u xiiseynayay daawashada isdaarkaasi muddadii uu soconayay daawashada isdaarka oo qeybihiisii hore lagu soo bandhigay muuqaalo aad uga caraysanaya sidoo kalena ay dadka muslimiintu ka murugoonayeen waxyaabaha lagu arkayay oo ay ugu badnaayeen xadgudubyada ka dhankaah dadka muslimiintu ay ku dhaqaaqayeen saliibiyiinta mactableyda ah ee dalkan kusoo duushay ayaa qeybaha dhexe ee filimka waxaa lagu soo bandhigay weerarkii xooganaa ee dhowaan ka dhacay buulamareer haddaba muddadii aanu halkaa ku sugneen ayaanu codbaahiyaha andalus waxaanu la dhex marnay qaar ka mid a bulshada muslimiinta ah ee ku sugnaa halkaasi kuwaas oo dareenkooda ku cabbiray waxyaabihii ay ku daawadeen isdaarkaasi caawa waxaan aragnay wax aada u cajiib badan ilaahay baa ku mahadsan waxna farxad geliyey baan aragnay wax qalbiyadeenna qaboojiyaan aragnay alla cadowgiisa ugandhiiska ahaa ee gaalada ahaa oo alla subxaana wa tacaala haw guusha ka siiyey mujaahidiinta ee mujaahidiintu madax ka wada toganaya mancaa aragna lagama sheegan kara dareenkeena walaal allah ayaa ku mahadsan anaguna waxaan leenahay meel kastoon joogna iyo xil kastoon joogna diyaar baanu nahay waxaan leehay nasrigani baddee nasrigani baddee baahay ee beriba meel jooga bartamahana sii aadayeed bos ceshiga moodo budbudiyo ilaa qaayibie qaycad barakeeyey maantana hadday buulo mari laguna baashaalay ugaandhiiskii boobkiiyo ku yimid baadda iyo xoogga baktigoodii uu daadsany baktigoodii uu buulo iyo hawdka bahardaado boqorkaana guuleeyay oo baydhanuuj waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan mujaahidiinta gaar ahaan amiirkeena sharafta leh sheekh axmed cumar abu cubeyda waxaan leeyahay amiir mahadsan tahay waana ku aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad aan kuugu far aan kuugu faraxnay ugandheysoo gabdhaha muslimiinta si ay u galaayaan waad nooga artay waad nooga artay insha allahu biidnillaahi haddana waxaan rajaynaynaa maraykan iyo yuhuud iyo inaad etoobiya nooga aari doonto insha allah suma alxamdulilah suma alxamdulilah waxa ku mahadsan allah waxaan joogaa degmada jilib gaar ahaan kulanka shareecada waxaan fiirsaday filin aad iyo aad u xiiso badan waxaan igu la yaabka badnaa gaal ordi waayo geedaha hoostooda galaayo oo gacanta ka soo taaganayo kadibna walaal mujaahid ah gacanta soo qabanayo kala soo qabtan oo dhahayo waa kuwaya waa kuwaya waa kuwaya ma cunug baa waa kuwaya markuu dhahayo waa la qabta allahu akbar asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan salaamayaa dhammaan mujaahidiinta meel waliba ay joogaan gaar ahaan geeska gacanta iclaamka oo gaalada inta saan waxa filinka iyo waxa la waxay keenaan inta soo keentaa maxaan ku dhahay dadka soo dhexdhigaysa dagaalka marxaladda oo ka dhacay buulamareer ayaan fiirsanay wayeeshfi sanduura qowmi muminiin ayaa ka dhacday waxaan aragnay ugaandhays gubaha oo nolosha lagu soo qabtay iyo kuwa nolosha lagu soo qabtay oo geedaha ku dhex dhuumanaya allahu akbar allah war ilaaha ku mahadsan waxay u tahay maanta niyad jab iyo murwo meel kastay joogaan waxaan leenahay qulmuutuu biqaydikum insha allah islaamkana iyagaa guulaysan doona meel kastana ayagaa la wareegi doona insha allah sidaasi si la mid ah degmooyinka kale ee wilaayada jubbooyinka ayaa xalay laga daawaday isdaarka waxaana isdaarkan uu ka mid noqonayaa kuwii ugu daawashada badnaa ee lagu soo bandhigayo siraaca u dhexeeya xaqa iyo baadilka ee ka soconaya bariga afrika iminkana marwaan iyo degmada ceelbuur xilli saacadihii lasoo dhaafay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo saartay muuqaal xiso badan oo shaafiyey quluubta muslimiinta islamarkaana ay wada sugayeenna kaas oo ciwaan looga dhigay wayashfi suduura qowmin mu'miniina islamarkaana lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ahaa ay mujaahidiinta ku qaadeenna xerada saliibiyiinta yugandha ee magaalada buulamareer halkaas oo lagu dilay in ka badan laba boqol oo ciidamada yugandha ah ayaa waxaa filimkaasi soo dhoweeyey bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada islaamiga galgaduuda magaalada ceelbuura xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud bulshada muslimiinta ah ee ku noola ayaa xalay goob fagaaraha ku daawaday muuqaalka ay dhowaan baahisay mu'asasada waxaana goobta soo xaadiray bulsho fara badan oo rag iyo dumar ah kuwaas oo xiise ballaaran u qabay daawashada filimkaasi waxayna intii ay socotay daawashada filimka ahaayeen kuwa la socday hadba halka uu marayo iyagoona farxad iyo takbiir ku soo dhoweynayey markii ay soo dhammaatay daawashada filimka islamarkaana ay ku laabqowsadeen dadkii muslimiinta ahaa ee soo xaadiray fagaaraha ayaa waxaa mikrofoonka idaacadda andalus la dhex marnay bulshadii soo xaadirtay kuwaasi oo ka warbixiyey muuqaalka iyo waxyaabihii soo jiitay intii ay daawanayeen alxamdulilah alxamdulilah filan aad iyo aad u qiimo badan ayaan caawa fiirsannay waxaan fiirsannay filan ay laabteennu ku qabowsatay oo aan ku faraxnay oo ay ka dhacday maaragtay ama ay ka dhabowday wayashfi suduura qowmi mu'miniin ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan ilahay baan u mahad celinaynaa mar walba filimkan waa filim aad u cajiiba waa filimna tusiyey gaaladiioo jabtay iyadoo la laayey iyadoo meydkooda oo isbarbar yaallo isagoo le wax baan qabsannay gaalkii musafani oo faanaya ayaa lasoo barbar dhigay mujaahidiintu ay soo barbar dhigaan baktigoodii iyo iyagoo cararaya oo gacmaha ku gambanaya iyagoo la qabanaya oo maxaabiisa aad iyo aad ayaan maaragta ugu farxnay aad iyo aad ayaan ugu farxnay
caawa waxaan fiirsannay filimkii wayashfi suduura qowmi mu'miniin waxaana ku fiirsannay degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga galgaduud filimku wuxuu ahaa filim aad iyo aad cajiib u ah filimka waxaan ku daawannay muddadii aan daawanaynay si xiiso iyo hilow leh filimka waxyaabaha aan xambaarsanaa ee aan caawa ka faa'iidaysanay waxaa ka mid ahaa dhibaatada intay la eg tahay cadowga amisom iyo atmis waxay doonaan hala baxeene ay u geystaan ummadda soomaaliyeed taas oo filimku si cajiib a usoo bandhigay waxaa kaloo filimka ka faa'iidaysanay oo aad iyo aad noo tusay gaalada duulaanka ay soomaaliya ku yimideen duulaanku inuu yahay duulaan saliibi ah gaaladu iyagoo maanta afkooda ku qaranaya inuu duulaankan waxay waddankan ugu soo qaadeen ay tahay inuu dhulkan dhul kiristaan yahay dhulkii saliibiyiinta inuu yahay marka wuxuu dhulka wejiga ugu jiiday culamaa usu filimku wuxuu filimku noo soo bandhigay mandar cajiib ah sawir cajiib ah oo ahaa amiirkii guud ee mujaahidiinta culimmadii waaweyneed ee caanka ahayd ee culimmadii jihaadka iyo mujaahidiinta ee caalamka islaamka oo taagan safka hore marka taas oo dadka muslimiinta guud ahaan ku baraarujinaysa inay aan kala har jirin maantana aan fadhi uusan jirin si guud ahaaneed cadowga iska kicintiisa maanta in ummadda soomaliya kulligeed u wada kacdo waxaan ilaahay subxaana watacaala ka baryaynaa dadka muslimiinta cadowga inuu ka dulqaado caawa waxaan fiirsanay filankii beela mareer oo heeshii dira qowmimuun oo hamiyeysa ilaahna ku maasan caawa waxaa aragnay gaaladii oo lagasoo sijeeda geedaha oo mujaahidiinta dilayaan ilaahayna ku maasan waxay dad muslimiin dhiban ay kaa laga bilay intay ku wadeen muslimiinta ilaahay khara siiyo ilaahayna guushooda ha wanaajiyo cawda waxaan daawanay filan aad iyo aad u qiimo badan oo quluubteennu ay ku qabowsatay indhaheenna waxaan ku daawanay cawada wax aan ayaanta dhanba sugaynan doonaynay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu raggaa sidaa u soo diyaariyey ee alkataayib inuu ayagana ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr fara badan siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala juhdiga ay wadaan ha ka ajir siiyo waxaan leenahay ilaahay ha idin barakeeyo caawa waxaan fiirsanay filinkii oo lagu soo xasmiyey waandheeska maasha allah waxaan u hambaleehaynaa wiilasha mujaahidiinta oo filinkaas waxdarada ka dhigay waxaan leenahay kuwii shiiday shahaadada allah ka aqbalo kuwa waxaa waay soo laabta allah noo xifdiyo kuwa waxaa shahaadiinta galay ilaahay jannaadka firdowsa ku amaalmariyo ugu dambeyntii mujaahidiinta oo noo aaray oo macnaha yugaandheeska oo ku dhiiraday gabdhaha soomaaliyeed inaan dharbaaxo muslimaadka mujaahidiinta xabad ugu jawaabay waxaan leenahay ilaahay idinka farxiya waa naga farxiseen gaalada saa oo dhulku dhigteen u begnay waxaan leenahay ilaahay waxaa waa jannaadka firdaws idinku amaalmariyo isdaarkan oo saacado ka hor ay soo saartay mu'asasada alkataiba ayaa lagu soo gudbiyey weerarkii ka dhacay magaalada buulamareer ee cagta lagu mariyey xeradii kufaarta uganda ay ku lahaayeen magaaladaasi iyadoona saliibiyiintii uganda ee ku sugnaa xeradaasi ay dharbaaxo kulul kala kulmeenna ciidamada mujaahidiinta oo ka jawaabaya gumaadka iyo goboodfallada ay kufaartaani u geysteen bulshada muslimiinta ah ee soomaaliyeedda mahadsanid marwaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan cabdiqani maxamed tan iyo markii uu dhacay weerarkii barakeysnaa ee lagu xasmiyey xeradii ciidamada yuganda muddo sagaal sano ah duulaanash hadalla dirir ah kaga sugnaayeen magaalada buulamareer ayaa guud ahaan dadka muslimiinta waxa ay si aad ah u wada sugayeen in mu'asasada alkataayib u soo bandhigto halaagii ku habsaday ciidamada gaalada yuganda barqinimadii shalay ayay alkataayib baahisay filimkan xiisaha badan wuxuuna durbadiiba si aad ah ugu faafay mareegaha internetka iyadoona muslimiinta ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah loo iclaamiyey in filimkaasi laga shidi doono fagaarayaal ku kala yaala wilaayaadka islaamiga bulshada ku dhaqan magaalada tiyoglow ayaa xalay goob fagaare ah ku daawaday filimkaasi iyagoona daawashada filimka kadib u waramay idaacadda islaamiga ah ee andalus
maraakidi oo kudhiidi buulamareer mujaahidiinta oo gacantiyoona kordhe gaalo ciduw badan oo meelaka dhammaay walbadana oo hataa figlin hiray garbadubna lololaka gobodi maasha allah iyo aragahayna anabtirkay badariyuguday maanaha ama dhalaado ku dhex baday burundugal ku dilesari markuu saas daraadee wallaahi bilahi dalaahi heer wales ana iiluday ilantay walaahi dhan hofoofana guriyal ano guri garabkayga jaroob is aragahi maanaa dhalaadaba loogu reebaayba maanaha sacuudowgun ana dhug ankasay ilaahina wali ku ballanqaaday istishaadinti manaaftirkayba galo nibli ee waayo ilbaabka burudnida ana furo taasaa ilaahay kala ballama insha allah biidnillahi baarik saasa fadaba naftugoba أخي أوكمي بفرسانها فيلم أو لنكما قدري ويشفي الصدور قوم المؤمنين أو كمت معركة أو كديدي مقالة الأراو بولمرير إن شاء الله تعالى وفكست مسلم أو مؤمن ما بقيت وكن فنداو ظاهرهم وحيقول لك اللاب قبل صداو أقول لك هند قبل صداو فيلم كي أم إصدار كي هدن دنبي أو كدي معركة بولمرير كديدي يا ما بداوني وكوالال صفيل أن داوني mayba ilaahay subxaana wa tacaala na tusiyey uuka gaal burundi oo nololaha kukubiyaw jafta ka oo haddan uslaylu tiisba iskasheenay kasyeelay jaftihaanku bahaw oo weliba sii tilmaamaw gadaaliska farteegaw hegana macnaha dhaawac kale fadhi ee ogaaday oo kale soo leeyi insha allahu tacaala iidan kahandhagawabsani iniinun kahandhagawabsanoona bacdallaahi mayba macnaha ansawabe eh walaaloheen alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakatu shabaab almujaahidiin may basiinlana insha allahu tacaala dadaalkii isin wadaan sii kordhiya insha allahu tacaala sidoo kale gabdhaha muslimaadka ayaa iyaguna dareenkooda farxadeed ee ku aadan filimkaasi soo gudbiyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa kumay baan tan ka fiirsanayn filid oo eedan heesi badan gaaladii odanka dhammaayo degmada buulumareer baktisha meradhaais meelwar burayi mujaahidiinta may badhana jasaakumullahu khayr gaalada meradhaais haddii weerum safani haddii gaalada murtatiidii sushandiri wadanka soomaaliya haddii gabar soomaali arbanyo hambehe geekiyoo meradhaais wadanka soomaaliya arbanyo kulakulkulumee mujaahidiinta may badhana markasta gacantin gulalaha saarela jasaakumullahu khayr mabaq fiirsan oo ku fiin eed eed nima badan qurubtan ha jiidadi eedan ka faraxsan oo kala nu sheeganaa ma kasaan alxamdulillah ilaahi baa ka mahadsan mujaahidiin may baa lahaa sabara insha allah biidin allah may baa lahaa meerkasad dagaalama haytaan ilaahay siin suuq walaalayaal insha allah biidin allah oo keedan faraxsan walaalayaal eedan daawani eedan qulubtan may baa eedan faraxsan alxamdulillah alxamdulillah alxamdulilah alla subxaana watacaala gacmo mujaahidiinta ka helay alla subxaana watacaala gacmo mujaahidiinta roobi argah karid alla subxaana watacaala wuxuu ku bari anaa inta dhammaan intan sii ziyaado walaalaha mujaahidiinta waar ku fulimay baadhana alla subxaana watacaala sinku abaalmariye inta shahidiin shahaadada allah ku aqbala inta dhaawactayna dhaawacasha allah babsiye filimkan oo ah mid si aad ah u shaafiyey quluubta malaayiin muslimiin ah ayaa qaybihiisii hore lagu soo bandhigay gaboodfalladii ay gaalada afrikaanta ka geysteen wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose iyadoona ugu dambeyn dadka muslimiinta ay si aad ah ugu indhaqabowsadeen sida ay ugu aargudeen walaalahooda mujaahidiinta mahadsanid cabdiqani warkii aad kala socoteen subaxnimadan warbaahinta islaamiga al andalus walaalaha muslimiinta waa naga inta